bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu kulanti wacan dhegaystayaal meel kasta aad joogtaan iyo si kastoo aad noo maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka habeennimo ee caawa iyo daljir waa habeennimo talaado soo gelaysa isniinna sii baxayso taariikhduna ay tahay saddex iyo labaatanka bisha koowaad laba kun toddobiyo toban qodobada barnaamijka caawo iyo daljir aan idinku haya waxaa ka mid a dagaal ciidamada dowladda federaalka iyo kooxda al-shabaab ku dhex maray afgooye wasiirka wasaaradda haweenka puntland oo gaadhay gaalkacyo sarkaal ka tirsan wasaaradda arrimaha gudaha dowladda federaalka soomaaliya oo ka badbaaday iskuday dil oo lagu qaarijin lahaa magaalada muqdisho maamulka degmada qardho oo la shiray sariiqlayaasha qardho iyo go'aan laga gaaray sarifka shilin soomaaliga gudoomiyaha gobolka sanaag ugu baaqay reer guuraaga naq raacay inay ilaaliyaan deegaanka iyo ammaanka kadib reer guuraa fara badan oo naq raacay kadib reer guuraa fara badan oo u naq raacay bariga sanaag ardayda jaamacadda bariga afrika oo maanta guddiga dhismaha waddada ceeldaar iyo ceergaabal ku wareejiyey lacag dhan cadadkeeda sagaal kun saddex boqol lixdan iyo labo xaaladda dadka abaaruhu ay saameeyeen oo laga dayrinayo iyo odayaal dhaqameed qayla dhaandiray qodobadaas iyo qodobo kale ayaad barnaamijka caawa iyo daljir aad ku maqli doontaa barnaamijku waa idinkaga imaanayaa stuudiyaha daljir ee magaalada garowe waxaan idinla socodsiinaya anigu ah maxamed cabdi maxamed lakiman ee isku diyaariya dhegaysiga barnaamijka caawa iyo daljir aan ku bilaabo qodobka ugu horreeya barnaamijka dagaal xoogan ayaa caawa maqribkii ka dhacay magaalada afgooye ee xarunta gobolka shabeellaha hoose dagaalkaasina waxaa ka soo baxaya faahfaahinno kala duwan kooxda al-shabaab ayaa weerar ku qaaday fariisimo ciidamada dowladda ay ku leeyihiin deegaankaasi afgooye qof gowjooga oo la hadlay redio daljir ayaa waxa uu ka warbixiyay dagaalka qaabka uu u bilowday iyo sidoo kale khasaaraha ka dhashay dagaalkaasi
ilaa uu soo socday maqribkii camal maqribkii kadib uu joogsaday marka waxa dhaawaca hal cana guriisa oo diilada dugsiga uu tagtay xaafada baa caloosha ka gashay iyo mid kaleetoo nin kaleetoo askari ku dhaawacmay dhaawac fudud waa laga yeedanaa alxamdulilah waa tahay dagaalka xaguu ka bilowday dagaalka wuxuu ka bilowday xaafadlaha duufooliyo waa shabaabaa soo weerartee in lasoo weerara markii la ogaada laga hortagay wax khasaaro badan loo kala geysanay waa tahay daqiiqadaha ama saacadda uu dagaalka socday nala wadaag intee saac camal buu dagaalka socday
saacadaha hal saaca camal socday ko tan saac labaatan niman oo bilaaday ilaa maqribka laga baxaayo socday waa tahay marka laga eeba cunugaas yar ii sheegtay xabadda ku dhacday wax saraakiil iyo ciidan dawladda ka tirsan oo dhaawac soo gaara ma jira ilaa hadda tan oo laatilaa cid u tirsan saacan kusaal yaalaa waa tahay jawiga hadda magaalada afgoy aad kusugantay kala hadlaysaa waa sidee jawiga hadda waa sidee dagaalki ma istaagin soo socdaa goobjooge ku sugan afgooye ayuu ahaa oo qadka teleefonka igu warramayey iminkana magaalada muqdisho mid ka mid a shaqaalaha wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaalk soomaaliya ayaa ka badbaaday qarax xoogan oo lagu xidhay gaarigiisa waxaana qaraxaasi ka dhacay waddada shaqaalaha ee muqdisho gaariga ayaa qarax loogu xidhay mas-uulkaasi iyadoo halkaasi uu ka badbaaday afhayeenka maamulka gobolka banaadir cabdifataax cumar xalane oo la hadlay warbaahinta ayaa faahfaahin ka bixiyey gaariga qaraxa lagu xidhay iyo wiilka dhallinyarada ah ee gacanta lagu soo dhigay gaarigan iga dambeeya ee aalyanta ah ayay cadowgii muwaadinkiis ka lahaa miino ugu xidheen ilaahay baa ka badbaadiyey ruuxdiisii gurigiisa asoo hor yaallow soo qaatay marka uu socday boqol mitir ayuu ogaaday in gaadhiga sawaxan iyo shanqar uusan ku aqoonin ka yeerayso wuu ka degtay wuu fiidhiyey wuxuu arkay in balaayadii cadowga ahayd ay miino ku xidheen kadibna ciidamada ammaanka qaranka ayuu la wadaagay walaalkayn uu ka badbaaday qaraxii wax mushkilada ma gaadhin kursigii meesha uu ka kaxayn lahaa gaadhiga ay miinada uga xidheen waase burburtay oo ay rabeen cadowgu inay asagaga naftiisa ku halligaan walaalkayn waxaan leenahay ilaahay baa ku badbaadiyey ciidanka qaranka ee nabad sugidda ayaa kuu soo gurmaday ayagana waxaan leenahay dee hadafkaad lahayd ma gaaraysaan haddii maanta tabartiinni iyo taagtiinni marayso inaad dhallinyarada aada miina ugu xirtaan baabuurtooda waxau awooddiinni baa deer halkaa ku eg ayagana waxaan leenahay waktigiinna halkaa ku eg walaalkayna ilaahay aa badbaadiyey isagana waxaan leenahay dee samayso gaarigaaga ee ku soco ayaguna way ku fashilmeen inay hadafkoodii gaaraan wiilka waa wiil dhallinyaro ah oo ka tirsan wasaaradda arrimaha gudaha shaqaalaha ah ayuu ahaa xaafaddiisa ayuu ka soo dhaqaaqay wuu ogaaday markuu cabbaar socday in gaarigiisa suu xala ku dhiga uusan ahayn marka uu eegay kadibna wuxuu arkay in miina ku xidhanta walaalkayn cumar marka waxaan leenahay ilaahay baa ku badbaadiyey cadowguna dee hadafkoodii maysan gaadhin ma jiraan hadday awood leeyihiin way naga hor iman lahay gaari ku hoyday meel baakina bay inta u soo dhuuntaan bay bahal xanjaa ku dhajinayaan halkaa bay tabartoodu laagta awoodna ma leh tabarna ma hayaan waan hubaa inay asagoo soo jeeda aysan iska dhici karin marka isagoo hurda bay ugu xidheen doqonta waxaan leenahay hadalkiina gaari maysaane war xishooda waxa weeye ummadda ka daaya dhibaatadaad ku haysaan kaasina wuxuu ahaa afhayeenka maamulka gobolka banaadir oo warbaahinta la hadlayay iminkana gaalkacyo waxaa maanta gaaray magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug wasiirka wasaaradda haweenka iyo arrimaha qoyska ee puntland aniise xaaji muumin halkaasi si weyn ayaa lagu soo dhoweeyey waxay ka hadashay arrimo kala duwan oo ku saabsan kufsigii gabadha lagu geystay goldagob iyo war ka soo baxay xafiiska madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud warbixin amuurtaasi ku saabsan waxay nooga soo diray magaalada gaalkacyo shaafici wasiirka wasaaradda haweenka iyo arrimaha qoyska ee dowladda puntland anise xaaji muumin ayaa maanta soo gaartay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug safarka wasiiradda ayaa ahaa sidii ay ugu kuurgeli lahayd laba gabdhood oo dhowaan lagu kufsaday magaalada galdogob oo ka tirsan gobolka mudug kufsigan ka dhacay degmada galdogob ayaa waxaa geystay lix nin oo dhallinyaro ah wasiirka wasaaradda haweenka iyo arrimaha qoyska dowladda puntland ayaa maanta isbitalka dhagacadda ku booqatay labadaasi gabdhood ugu horeynaya waxaa goobtaasi ka hadashay mid ka mid a hooyada dhashay labadaasi gabdhood waxaa waaye ilaa iyo xad boqolkiiba sagaashan hadaweyn baan u celinayaa dadkan wax noo qabanaya iyo dadka hadda meesha jooga kulligood o dhan waa wada salaamo waana u mahad celinayaa khaasatan ahaan muxuu ahaay dhagacadde oo muxuu ahaay ilaa iyo intaana mid iyo intaas intaba isagana caafimaadka iyaga iyo dadaalka iyaga ku jiray ilaa haddana ku jiro oon weli aana ka tegin marka labaad wasiiradda oo ayadana ilaa iyo xad boqolkiiba sagaashan ilaa iyo bilow ilaa hadda oo la taagan yahay weli arrimaha iyaga wado oo hawsheeda iyo u taagan inay muxuuha wax ka qabato haddana muxuu ahaye nala fadhiso oo ujeedaanba midda kalento waxa waaye walaashay muslimada oo ilaa iyo xad boqolkiiba sagaashan aada nooga gubatay oo aada u booyday oo aada niyadeedii afkeeda isu aada uga xanuunsatay haddana muxuu ahay u taagan inay wax noo qabato walaashay muslimada ilaa iyo xad hadda iyo waxaan rabaa ka hadlayaa in dadka dhan dhammaantood oo meesha isugu yimid laftirkooda ay si weyn noogu wada heelan yihiin oo dad islaam ah wax noo qabanayo ay yihiin khaasatan wasaaradda muxuu ahaye aniso hooyada oo muxuu ahaye ilaa iyo xad xogtayada warka yaga dhanba aysan ku yarayn ilaa iyo markii aan nimid ilaa hadda mar walba hawshayada si fiican ugu guda jidho baan ilaa iyo xad u mahad celinayaa in aan arrinka iyaguna haysan hadda mid aan soo kooban u noqonaynin oo ilaa xaal xumo yaryara oo badan iyo hadda soomaaliya oo dhan aan mustaqbalka iyaga uusan waxba nologa qaban karin oon isleeyahay ilaa iyo xad ilmuhu meel ay kugu nabadgelayaan oo ay wanaag kugu helayaan waxaa weeye
dhaktar dhagacadde ayaa ka warbaxshay xaaladda labada gabdhood oo lagu dabiibay isbitalka dhagacadde wixii ka jira ama dhibaatadii ka dhacday ee gabdagob gabdhaheedii qabsaday inaanu warin ka siino anugu na xag caafimaad baan idin ka bixin doonaa kondishinkoodii iyo dhibaatadii waxay gaarsiisay aysan yihiin wasiirkana wuxuu idinka siin doonaa haddee waxyaalaha kale oo xag dowladeed khuseeya iyo xaggii xukunkii dadkii dhibaatadaas geystay ay lagu qaaday wixii ka soo baxay iyo wixii la filanayo inay ay tahay mataqaanaa sidii loo xanaaneyn lahaa ama loo loogu gurman lahaa mataqaanaa dhalinyarada gabdhaheena mataqaanaa dhibaatooyinkaas foosha xun ay la soo gubirtay haddaan war idinka siiyo war gaaban gabdhaha caafimaadkoodu jagab dhan baan ka wada qaadnay caafimaadkooda routiinka ah oo jagabkaas laga qaaday ama wax kastoo la fili karo in ay dhibaato u keeni kadho ilaa hadda wax dhibaato ah oo muuqata oo jiro ah ma jidho laakiin sida ay tahay waxaanoo barbarmiyaalkaanoo kale goortay dhacaan waxaa loo baahan yahay qofka in si fellow up lagu suubiyo oo monitor lagu suubiyo hadda la controlo markii waxbaa bedelmi kara marka waxaay noqonaysaa inaanu marar kalena ku celinno sida programku iyagu noo yahay laakiin ilaa hadda wax dhibaato ah weyn wixii physically gaaray sida labada gabdhood midood oo weli u baahan medication maahine mididii garabka looga dhuftay gadaashiisa gadaasheeda taas maahine inta kale physically wax muuqda ma jiraan oo dhibaato weyn laakiin waxaad garan kartiin wixii dhacay say u saameyn karaan nolosha ama caafimaadka dadkan waxaa la yidhaahdaa kor caafimaad qaba waxaa yani keena maskax caafimaad qabta gabdhaha maskaxdoodii waxbaa gaaray qarowbada bay leeyihiin yani moralkoodu waa waa bedelan yahay dhibaatooyinkii hadda dhacay iyo say u dhaceen ama sidii loo galay ama sidii loogu baahiyey adduunkao dhan waad garan kadhin mataqaana say u saameyn kadho wasiirka wasaaradda haweenka anise xaaji muumin ayaa ka hadashay goobtaasi waxaanu halkan u nimidna waxa weeyaan inaanu ka hadalno idaacaddana kasoo dayno kiisaska foosha xun ee ka dhacay godogob dhibaatooyinka iyo xaqdarada iyo xadgudubka gabdhaha lagu sameeyey gaboodfalkaas khaasatan mid ka midana baraha bulshada lasoo dhigay sawiradeedii oo runtii ilaa iyo meel xun ay ka gaadho la buunbuuniyey weliba si xun loogu tagrifalay isbaabahana waxay tahay in aanu ka hadalno in arinkan ka dowlad ahaan puntland aanu ka xunnahay tallaabo adagna aan ka qaadayno oo ah mid diinta wixii ay ka qabto oo aan cidina loogu aabayeelaynin lagu qaadayo dambiilayaasha dhanka kaleetana reerka iyo dhibanayaashana ilaa iyo xilligii dhibaatadii dhacday ilaa iyo haatan inagoo doctor dhagacada la kaashanayna khayr allaha siiye xagga caafimaadka noloshooda iyo wixii ay marayeen aanu ka warqabnay isla markaana aan ka warqabi doono oo khaasatan haatan aanu ku guda jirno sidii iyaga loogu diyaarin lahaa dhibanayaasha keliya maahe reerka dhammaantood iyo caruurtooda in waktiga dhow iyo waktiga fogba hadduu alla idmo mustaqbal iftiimaya loo aasaaso si ay uga soo kabtaan dhibaatadii isla markaasna iyagu nafsadoodii ay wax isugu taraan oo markaa reer ahaana ay meel uga maxay soo baxaan hadduu ilaahay yidhaahdo dabcan hadday noqoto ololaynta iyo qareemidda iyo waxqabadkoodana waa midaan ugu heelanahay ugu heelanayn mid sii soconaysana ay tahay hadduu alla yiraahdo waxaan rabaa inaan ka jawaabo warqad ku qodobaysnayd kuna taariikhaysnayd bishii bisha tan sagaal iyo tobankeedii oo uu soo saaray madaxweynihii horeeto soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo sheegaysay in caafimaad iyo kaalmo loo fidinayo gabdhaha mid ka mid ah siiba ridwan waxaan leeyahay madaxweynaha hore aada buu u mahadsan yahay laakiinse dowladda puntland waxay soo jirtay ilaa sagaashan iyo sideedii daafaheeda geeska gees waa mid awood u leh in ay sharciga qaadsiiso qabadsiiso wax alla wixii ku xadgudba xuquuqda dadka khaasatan gabdhaha saas darteed waxaan usoo jeedinaa ku dhiirigelinayaa annaga gabdho la kubsadaa aa maxay ahayd aan keennaa halkaaneeto oon ka qaadnaa laga soo daabuloy koonfurta soomaaliya ku celinaa xamar gabdhaha lagu kabsada kubsadaa oo haatan hadda gabdho keliyama maraysee wiilalna waa ku jiraan in kaalmadaas iyo mid ka badanba uu u fidiyo dadka dhibanaha ah ee ku dhiban muqdisho hadduu ilaahay yihahdo waayo puntland waa ka adag tahay hawsheeda dhibanayaashana waxay u taallaa puntland difaacooda kobcintooda daryeelkooda puntland bay u taallaa waa midaan ku guda jirno aniga ka wasiir ahaanna boqol kiiba boqol aan u taaganahay intaa kadib waxaan danaynayna waxay tahay in dhibanayaasha iyo qoysaskooda xagga cadaaladda in cadaalad loo helo si aysan u noqonin falkan fal soo noqnoqda labo iyaga in mustaqbal loo sameeyo saddex in caafimaad buuxa oo xagga maskaxda ah iyo dhimirka kobcinaya oo soo celinaya oo tiiraanya bixin u noqonaya iyo caafimaadka guud dhan inay helaan waa midaan anagu u taaganahay ka dowlad ahaan iyo khaasatan ka wasaarad ahaan waxaana dhiirigelin usoo jeedinayaa dhammaan muwaadiniinta reer puntland waxaan leeyahay waa inaad ka gilgilataan kiisaska gaboodfalka ah ee gabdhaha lagula kacayo kiisaska kufsiga ah ee aan mararka qaarkood wax dhibanihii keliya aan ku koobnayn ee ummaddii dhan ku kooban aysan noqonin mid la yaraysto ama mid dhaqaale lagu bedasho waayo gabadhaa mustaqbalkeeda markuu baaba'o dhaqaale waa la helaa waana la waayaa laakiin markuu mustaqbalkeeda baaba'o qof dhan ayaa isagoo nool aada dishay waxaan muwaadiniinta ku boorinayaa hadduu ilaahay yidhaahdo inay igu garab istaagaan ka dowlad ahaan iyo dhammaanteen inta kasoo horjeedaba gaboodfalka lagu gaboodfalayo gabdhaheenna inay nagu garab istaagaan kasoo horjeedsadaan aysan ugu aabayeelin qabiil aysan ugu aabayeelin adeernimo ugu aabayeelin dhaqaale iyo yaa awoodo inuu cadaaladda ka farabaxsado ee aan qabanno waayo haddii inaga quluubteennu ay fasahaado inagoo dhan baa fasahaadayna haddii aan ku gaboodfalno carruurtanadana masiibo weyn baa nagu dhacaysa puntland waxaa lagu yaqaanaa dad muwaadiniina oo dadkoodii dalkooda jecel xaqana u taagan waxaana rajaynayaa taas inay maanta caddaato hadduu ilaahay yidhaahdo culimmada soomaaliyeed ee kiisaskan ka hadashay aad baan ugu mahad celinayaa waana hubaa hadda culimmada iyo guddiga ku haya gacanta kiiskan xukunka soo saaraya inay sida xaqa usoo saari doonaan wada shaqayntooda waa uga mahad celinaynaa waxaan kaloo u mahad celinayaa cadaaladda iyo xeer ilaalinta oo iyada runtii iyagana u taagnaa kana shaqaynaya boqol kiiba boqol sidii xukunkan loo soo saari lahaa dembiilayaasha loo soo qaban lahaa tusaale looga dhigi lahaa in alle intii mar kale damacdo inay u bareerto inay ku gaboodfasho gabdhaha yaryarka ah
shaafic cabdulqaadir usame raadiyo daljir gaalkacyo
barnaamijka aad la socotaan waa caawa iyo daljir wuxuu idinkaga imaanayaa stuudiyaha daljir ee magaalada garowe maamulka degmada qarno ayaa maanta la shiray sariflayaasha magaalada qarno waxaanay ku heshiiyeen maamulka iyo ganacsatada in halka doorar lagu sarifo afar iyo labaatan kun oo shilinka soomaaliya gacanta hore halka gacanta dambena lagu qabanayo ama lagu baaqay inay ku qabtaan shan iyo labaatan kun oo shilinka soomaaliga maxamuud nadiif shire ayaa warbixinta warkan qardho ka soo diray kulankan oo ka qabsoomay xarunta shirarka ee ehka ayaa ujeedadiisu waxay ahayd sidii xal loogu heli lahaa sicir berar ku yimid sarifka lacagaha doolarka oo muddooyinkii ugu dambeeyey ay ka cabanayeen qeybaha kala duwan ee bulshada gaar ahaan dadka danyarta ah ugu horeyntii waxaa goobta ka hadlay duqa degmada qardho cabdi siciid cismaan isagoo tilmaamay in dowladdu ay go-aan ku gaartay in lagu bixiyo lacagaha afar iyo labaatan laguna qabto shan iyo labaatan isagoo sheegay in ciddii u hoggaansami weyda amarka dowladda tallaabo sharciga waafaqsan laga qaadi doono doolarka uu sare u kacay in aynu shiro hore aynu gallay ama ha noqoto arrimaha bulshada hooyooyinkii qeybta doolarka dhammaan shirar hore baynu gallay si aynu la soconno shalay waxaa boos ka dhacay shir ay shir guddoominaysay dowladdu oo ilaa heer madaxweyne ahaa shirkaas oo lagaga soo saaray amaawiir in doolarka puntland uu noqdo gacanta hore afar iyo labaatan gacanta dambena uu noqdo shan iyo labaatan waxaan rabnaa marka amaawiirta lasoo saaray ama digreetada lasoo ay kow ay ka yihiin sariflayaasha lacagta ciddii u hoggaansami weydana waxay noqonaysaa in tallaabo laga qaado waxaa halka iyagana baaq uga dirayaa nimanka bakaarleyda ah bakaarada waxay ka mid yihiin dadka doolarka ka sare u qaada nimanka doolar doorlayaasha ah banaan cad bay fadhiyaan habar kasta waaba imaanaysaa tii boqol loo ordisay iyo tii kale oo iyagu wax cad baa laga sarifanayaa laakiin nimanka aan la ogeyn waxa weeye nimanka bakarada ah oo dadka ku kiciya sarifka oo qiimaha markii hadeer la jaangooyoy uu hadeer maraaye markuu hadeer maraaye intaan la jaangoyn qiimaha oo afar laba shan iyo labaatan laga dhigin markuu toddobiyo labaatan qara ka ahaa iyagu waxay ku qabanayaan soddon waa ognahay marka waxaa baaq u diraynaa nimanka bakarayaasha ah iyo shirkadaha ganacsiga waa magacaabaynaa sida hadeer aan xogta ku hayno shirkadaha ganacsiga oo ka jira magaalada qardho waxa weeyaan doolarka waxay geeyeen meel fog bay geeyeen waxaan rabnaa in ay ka daayaan oo ay la socdaan qiimaha magaalada wax laga sarifo inay la socdaan ciddii aan la socon talaab golaha deegaanka maamulay fadhiyeen waa laga shiray arrintaa waxaa go-aan laga qaatay in qiimahaas ol waxaa markii la socotay qorshe ah in loo laisugu yeero dhammaan dadka doolarka ka ganacsada oo ay hor yimaadaan golaha deegaanka qorshihii oo socda ayaa dawladdu waxay soo saartay go-aan cad oo ah in shan iyo labaatan aan la dhaafsi karin waxaa lagu khasban yahay marka shan iyo labatan kac in la wada qaato golaha deegaankuna saaka waxay u yeereen golaha sariflayaasha marka waxaan insoo jeedinaynaa inaa amarkaas aada fulisaan adkaysaan ciddii kale oo ku xadgudubtana shan iyo labaatan qofka doolarka wata waxa weeyaan afar iyo labaatan baa laga qabanaya ninkii cash wata oo doolar doonaya shan iyo labaatan baa lagu siinaya warku inu cadiyaa fiican waa intaas weeye mid ka mid a sariflayaasha ka qaybgala kulanka ayaa dhankiisa bogaadiyey amarka dowladda isagoona ugu baaqay dowladda in dhammaan goobaha ganacsiga lagu soo rogo awaamiirtan isagoona carabka ku dhuftay in sariflayaasha keliya aysan ahayn dadka kor u qaada sarifka lacagaha arinkan marka annagu waa la qaadanay dowladayada magaaladayada dadkayaga xildhibaanadayada waxa ay noo go-aamiyeenna waa la qaadanay intaa ka bacdi waxaan u sheegayaa dalabkan dal dadka u dhashay baa hagaajiya waana u wada dhalanay qiimaha doolarku dadka wareer buu ku keenay waxaana keenay dadakani qofkii qofkii rabay inuu ilmo iskaga bixiyo ardo ama laga soo doonay iskoolka ama biyo laga qaadayey ama koronto laga qaadayey ama laga qaadayey kire laga qaadayey ama wax kale oo yaroo dhan laga qaadayey ummaddaa intaa fadhida inteenaas ba ahaatee kulli waxaanu doonaynaa doolar inagu marka ama maraykan baynu noqonaynaa ama soomaali baynu noqonaynaa lacagatanna waxaan idiin sheegayaa inaynaan lahayn lacagatan waxaa le maraykan inagu waxaynu leenahay maaha haddii la doono waa layna ka joojinaaye waxaa la dhahay soomaaliya doolar ma tegayaa idinkuna waxaa samaysaan annagu arrinkaa aanu idinla qaadanay oo noocaasa waxaa loo baahan yahay inaynu ka wada shaqayno idinka keligiinna kama shaqayn karnaa annaguna kama shaqayn karno keligii haddaanu sariflayaalnahay afartan nin baanu ku joognaa haddaynu ugu badanno afartankiyadaa nin magaaladoo dhan baa doolar naga soo doonataa markaanu ma sameeyo abri xanaaq kul ciid habaryarahayaa nagu xanaaqay wadooyinkayaa nagu xanaaqay dhagaxayna la dhacaaya waxaasna waxa keentay annagu doolar miyaanu haysanaa kun doolar shan boqol laba kun ninba si jeebkiisu waa in nin kale oo dheg doolar kale dheg doolara bixiyaana ma jiro afartanka iyagaasaa bixina waxaanu hadba u baahanay
intii kulankaanu socday laguma soo hadal qaadin lacagaha cusub ee soo galay waddanka kuwaasoo inta badan la sheego inay yihiin kuwo kor u qaaday sarifka lacagaha islamarkaana shacabku waxay inta badan ku eedeeyaan lacagtan inay soo saartay dowladdu dadka ka falanqooda arrimaha dhaqaalaha ayaa tilmaamaya in go-aankan haddii loo fuliyo sida ay tahay ay keeni karto xasiloonin dhaqaale balse waxay weli walaac ka muujinayaan in muhiim tahay in dowladdu ay ka hadasho lacagaha cusub ee waddanka soo galay maxamuud adiibshire radio diljir qardho
barnaamijku waa caawa iyo daljir guddoomiyaha gobolka sanaaga ee puntland maxamuud ciyoon oo waraysi siinaya radio daljir ayaa waxauu ka warbixiyey xaaladda abaaraha gobolka sanaag iyo sidoo kale roobab ka da-ay bariga sanaag oo halkaasi reer guraaga u naqraaceen waxa uu iga warbixiyey guddoomiyaha xaaladda dadka naqraacay bariga sanaag oo robo fiican ay ka da-een gaar ahaan dhinaca laasqoray waxa uu sidoo kale farrin u diray dadka reer guraaga oo ku aadan inay ilaaliyaan deegaanka
dadkii laga guuray oo maatagii laga guuray gobolka iyo waxyaabihii la gaarsiiyey oo loo qabtay iyo dadkii guuray oo ama beri tegey ama xeeb tegey laas qoray n iyo waxyaabaha aan rabno inaan maaragtay la wadaagno oo talooyinka ah waa tahay qaybo ka mid a gobolka sanaag rabo baa ka da-ay dhinaca xeebaha sida laasqoray dhinaceeda oo kale halkaasi dad baa isugu hayaamay oo naq raacay bal xaaladooda dadkaasi iyo roobabkii halkaa ka da-ay iyo xaaladdu sida ay tahay bal faahfaahin naga sii guddoomiye
Ah, bismi illahi raxmaan raxiim aada iyo aad baa umahadsan tihiin radio daljir Ah, waad la socoteen in eh, deegaanada puntland ba- gobolada bari katafu qaar kamida karkaar iyo eh, degmada laasqora iyo xeebta in eh, roobab ay ka da-een iyadoo abaar baa lagu jiro marka taas waxay keentay in dadka wixii kari karayay ay xoolihii ula cararaan meelahaas ula hayaamaan marka deegaankaas eh, xeebta iyo macagta oo dhanka laasquray ah eh, waxaa isugu tegay dad fara badan oo meelo badan ka yimi eh, dhanka waqooyi iyo dhanka eh, sanaagba iyo xitaa bari qaybtood kaga timi ayaa tagtay ilaa dad lagu qiyaasay afar kun iyo shan boqol oo qoys ayaa halkaa isugu tegay runtii de naqsi aan bay ka heleen oo xoolihii ay waa waa ku dirsadeen laakiin eh, maadaama aanay gaadiidna wadan eh, weelna wadan eh, runtii waxay u baahan yihiin maaragtay in eh, laga warhayo oo wax la gaarsiiyo iyo dhaan loo sameeyo raashinna loo geeyo inta xooluhu ka macaanayaan oo ay isku filaanayaan En, eh, waxyaabo badan oo dardaaran ah oo kale loo baahan yahay in lala dhex marana waa waa ay jirtaa way ka mid tahay in degaan deegaanka la ilaaliyo dhirta aan la gubin eh, kubaha iyo maxaanku idhahdaa meelaha daaqsimeedkaana aan la degaamayn oo guryo laga samaynin amniga iyo xasiloodina la ilaaliyo oo daaqaasina biyaha lagu wadaaqo oo aan deeqda ilaahay subxaana watacaala lagu kibrin waa tahay guddoomiye dadka ku dhagaysanaya u sharax dadka meelaha u ra- u naqraaceen halkee ka mid ah
Eh, waxaan oran karaa marka laga soo bilaabo ilaa iyo inta anaga ka warhayno la- laasa surad oo maxaanku idhaahdaa dhanka waqooyi ilaa sideetan kilomitr ka xigta magaalada laasqoray ilaa iyo ceelaayo inta ka dhexaysa eh, jarka inta kasii jeeda eh, jarcaleedka inta kasii jeeda guud ayow ilaa iyo jarcaleedka eh, madarka macagta ilaa xeebta intaas oo dhan ayaa dadku wada tageen waa tahay eh, tirada ma haysaan maamulka gobolka tiin gaare halkaas eh, naq raacay ee dadka u badan reer guraaga tirada madaldii soo gudbiyey adugu qiyaasta waa waanu qiyaasnay Eh, qiyaas ahaan afar kun iyo shan boqol ilaa iyo ilaa iyo shan kun na ku dhawaad qoys weeye waayo waxay ii sheegtaa marka ma dadkii deegaanka oo gobolka isla gobolka ku sugnaa meelihii abaartu ka jirtay oo xagga ugu u hayaamayba mise waa dad cusub oo gobollo kale ka yimi
waa isku jir weeye dadkii gobolkana qayb ka mid ah qayb badan oo ka mid ah wixii dhagax labaasood iyo gebi iyo raacin fadhiyey oo dhan way tageen iyo dad ka yimi maarata dhanka waqooyi en, eh, ilaa iyo maxaanku raa gar adag meelo ka sokeeya ceergaabo eriyadeeda en, maxaanku rahdaa dhanka buurta ah kasoo degay eh, ayaa ayaa yimid oo meesha isugu soo yimi eh, oo ka qayb galay halkaas Een, markaan ka nimaano dhinaca dadkaas iyo fariimaha u dirayso weli waxaa jira abaaro ka jira gobolka sanaag qeybo ka mid a walow qeybo ka mid a roob ay ka da-een oo dadka u noqraaceen hadda Ee, qeybaha abaaro ay ka jiraan bal xaaladoodu waa sidee weli se dad ma ku sugan yihiin
Eh, sida aan la soconno walaalo eh, dadku haddii ay ama bari ay aadeen ama iyo gartafo iyo karkaar iyo dhankaas oo roob ka da-een ama xagga xeebta laasqoray ay aadeen iyo macagta eh, waxay kaga tageen guryahay ka tageen waxay kaga tageen dadkii maatada ahaa ayay kaga tageen oo nin walba waxa uu la cararayay hariga iyo xoolaha xoolaaga iyadoo ku haarsanaa kuu badbaadin ayuu islahaa Eh, abaartana de way jirtaa dad guuri kari waaye oo dhaqaalaha baabuur ku qaado iska bixin kari waayena way jiraan marka waxaan beryahan la tacaalaynay dadkaas in la isu ururiyo oo meel la isugu geeyo maatada ah oo guryaha lagaga tegay si wax loogu geeyo oo maaragtay raashin iyo biyaba loo siiyo haddii alla yidhi En, waxa uun iminka noo suurtagalay inaan meelaha qeybtood dadkii la isugu geeyey inay tiimam ay u baxaan xagga caafimaadka ah En, maaragtay dad eh, dhakhaatiir mutawiciin ah oo isu xirsaaray iyagu dhanka wasaaradda caafimaadka waxba kamaanaan helinin Eh, laakiin dad eh, dhakhaatiir ah oo maxaanku idhahdaa eh, gobolka joogtay iyo tiimam kaleeto oo iyagu caa- ka caawimayey maaragtay kharashaadka dawooyinka iyo waxaas lagu baakiinayo ayaa maaragtay u sameeyey mobile team en, eh, caafimaadka ah sidoo kale tubiyadhaan ayaa loo sameeyey dhawaanna waxaan rajeynaynaa insha allahu tacaala in raashin la gaarsiiyo dadkaas haddii ilaaha idinku ka dhigo jaaniguhuna door weyn bay ka qaateen oo biyadhaanna way u sameeyeen raashinna way u geeyeen inkastoo dee ay ballaaran tahay oo aan la wada gaarsiin karaynin dadkii waxaa xusud mudan inay jiraan dad maxaanku nafaqa darro la liita oo la ildaran iyo dad shubmaya caruuro shubmaya oo qaybtood xaaladii ugu horreeyey oo dhimashada aan aragnay nin maaragtay ilme uu dhawaan ku dhintay maxaa ku rabaa magaalada balan uu shuban ugu dhintay ugu dambeyn ma- adigoo aada umahadsan guddoomiye ciyoon maxaad baaqa iyo fariina u diraysaa eh, madaxda eh, shacabka soomaaliyeed iyo madaxda dowladda puntland dhowaan waxaa baxay wasaaradda xerada xoolaha ay dirtay dhakhaatiir daweyn doona eh, xoolaha eh, halkaas isugu tegay meelaha noo ra- noo- noo ra- naqraacay Een, eh, sidoo kale wasaaradda caafimaadka tiiman bay dirtay waxaadna sheegtay inaysan halkaa gaarin maxaad u diraysaa marka ba
waxaan marka hore aan aad iyo aada ugu hambalyeynayaa u bogaadinayaa degaamadii la tegay dadkii eh, joogay Eh, sida wanaagsan waxaa soomaalidu tiraahdaa eh, dhagax meel dhow buu ku dhacaa war- warna meel dheer buu ku dhacaa sida ay usoo dhaweeyeen dadkii ay maaragtay eh, soomaalinimada iyo ehelnimada ay ugu muujiyeen waxa weeye wax aada iyo aada u wanaagsan ayna tahay in la bogaadiyo Een, waxaan dadka ay iyagu laftigooda dee taageer- u hayaan meesha oo daaqa maaragtay u doontay aan ku boorinayaa in ay ilaaliyaan deegaanka inay ilaaliyaan oo aanan dhirta jarin ashiimo samaynin Een, eh, baabuurta aanay marinin maxaan ku idhahdaa meelaha kobaha iyo dhuldaaqsimeedka aanay marinin nabadgelyada ay ilaaliyaan oo ilaahay subxaana watacaala wuxuu inagu ciqaabay abaartii markii inagu dhacday waxay ahayd dembi inagu aynu samaynay haddii markii xoolaha roob inoo da-ay oo la tegay oo xoolihii inoo naqaystaan aynu kibirno oo isdillo oo maxaan ku idhahdaa nidhaahno beri baa hebel i eegay inaan nidhaahno waxay noqonaysaa nimcadii ilaahay aynu ku kufrinay noqonaysaa nabadgelyada waa in la ilaaliyaa naqaas waa in lagu daaqaa si nabadgelyo ah Eh, waa in la ilaaliyaa ugaadha oo aan la dhibaatayn wax loo geysan Een, waa in lala shaqeeyaa dadka odayaasha ah oo deegaanka idinku soo dhaweeyey waa in lala shaqeeyaa oo loo dhega nuglaada waxyaabaha idin farayaan iyo idinkuna guddiya inaad samaysataan oo dadka aad la xiriirtaan Een, dad noo soo xiriiray waa jiraan dadka gobolka ah oo aan is abaabula oo guddiya samaysta si aad dadka ula shaqaysaan odayaasha ah oo deegaanka ilaalinaya oo nabadgelyaha hagaajinaya oo idinka idin caawimaya intaba Een, waxaan eh, aada u rajaynayaa in een, eh, dowladduna kolley ay doorkooda dee qaateen oo ay maaragta halkaas ciidamada amniga sugana la geynayo Eh, dhawaana kolley dee raashimo iyo biyo loo geyn doono insha allahu tacaala Een, waxaan aada u rajeynayaa kolley dadkii markasta waxay u baahan yihiin in la garab qabto oo la isgarab taago oo dadkii laga soo guuray iyo kuwii meesha u guuray labadaba laga warhayo ayay u baahan yihiin idinkuna aada baa umahadsan tihiin baahintiina iyo xiriirkiina kaasina wuxuu ahaa guddoomiyaha gobolka sanaag maxamuud ciyoon isla wararka abaaraha ayaanu ku guda jirnaay akhyaartaana dhegaysanaysaay waxaad nagala socotaan efemyada dalj waxaa laga soo dayrinayaa xaaladda dadka abaaruhu ay saameeyeen degmada dhahar oo ay markaasi ay ka jiraan abaaro xooggan sagaal boqol lixdan iyo shan qoys oo xoolo dhaqataa ayaa ku soo xarooday degmadaasi iyo hareeraheeda haddaba waxaa radio daljir maanta la soo xiriiray xogayaha dowladda hoose ee degmada dhahar ee gobolka highland maxamed muuse saalax iyo nabadoon xuseen walaabe cadde waxayna ka warbixiyeen xaaladda halkaasi ka jirta maxamed muuse saalax dhibaato weyn ayay keentay abaartu abaar soomaaliya oo dhan bay ay mid saamaysay weeye laakiin waxaan rabaa inaan anugu hadda ka war saameyntay ku yeelatay waxay ku yeelatay saameyn ballaaran caafimaad darro dadka iyo dunyadaba ah waxay ku yeelatay oo waxay ku yeelatay waxbarashadii oo dib u dhigtay waxay ku yeelatay cayrnimo oo dadkii dhulka soomaaliya dee xooluhu waxay isaga badnaayeen dad- dad xoolo dhaqataa baa dhulka joogay oo dadku waxay isaga badnaayeen xoolo dhaqato xoolihii dadkii intii badnayd way ka dhammaatay qaybna waxa u haray wax yar oo wixii yaraa waxaa loo dhigay bari gobolka bari dhul ka mid a waxaa soo haray dadkii waxaanu u samaynay afar kaan baan dejinay oo magaalada hareeraheeda ah. waxay waxaanu u dhisnay anagu uma hayn taybiyo uma hayn tendhooyin wax la yihahdo uma hayn kustayaalna uma hayn waxaan anagu isku tilay keliya oo ka degma ahaan iyo ka gobol ahaanba waxaan nidhi waxa inaan soo raro oo dhulkii aan kasoo qaadqaadno maadaama dhanku haddii xooliis ka dhamaaday niy- niyadii way ka dhibatay dhaqaale waa waayey wuxuu cuno waa waayey wuxuu wax kasoo rarto waa waayey waxaanu is nidhi anagu ka maamul ahaan waxaanu nidhi bal inta badan wixii soo guuri karay waa soo guuray laakiin wixii guuri waayey baan soo dejinay dhulka dhaqaale dee intaa ka badana dhulka dhulkani waxay iska yihi dhul xoola dhaqato bay buu iska ahaa dhulkani laami ma leh marka inta aan qaban karaba intaas leeyahay waxay u baahan yihiin waxyaaba badan in la eego waxay u baahan yihiin biyo waa dad waayo hanti lahaa oo hantidoodii dhaaftay waxay u baahan yihiin biyo waxay u baahan yihiin saadii cunaan waxay u baahan yihiin waxay wadaaneen waxyaabahaas oo dhan bay u baahan yihiin saamanta inta leeg boqolkii waxaa luntay waxbarashadii dadkii maadaama ay dad xoolo eh, ku mashquulsan bay ahaan jirin oo xoolada wato iska mashquula maadaama ay hadda ay yihiin dad meel iska oganaya waxay u baahan yihiin waxbarasho waxay u baahan yihiin caafimaad waxay u baahan yihiin waxay cunaan dhibaatooyinkaas oo dhan baa haystaa waayahay een, dadkaasi markaad sheegaysid ama qoysaskaasi tiradooda intee gaaraysaa manoo sheegi kartaa cadadkooda waa soo tira koobnay sagaal shan sagaal boqol lixdan iyo shan qoys weydi waa soo tira koobnay sagaal boqol lixdan iyo shan qoys oo xoolo shan dhaqato qoys ah markay koobkoodii bay soo noqdeen oo xoolo dhaqato ah waa inta ha magaalada afarta ka baan soo dejinay waxaa jira dhul badan oo ay jiraaneen meesha la yidhaho qol oo kale waxaan waxaa lagu sheegay toddoba boqol oo qoys een, meesha la yidhaha kaaladhac oo ay degmada ka kortay iyadana waxaan waa soo tira koobnay waxay noqotay een, laba boqol oo qoys meesha la yidhahdo booda waa tirakoob baan kusoo samaynay iyadana waxay noqotay boqol iyo siddeetan qoys een, dhibahaasaa jira oo dhibahaasaa geysatay waxbarasho la-aan asiilaadasaad la-aan dulaan waxyaabahaas oo dhan bay bay soo jira intaa tirakoobiyaduna waa intaa dad yar maaha waayahay dhanka biyaha ka warar ee deegaanka dadka xaggee ka cabaan
dadka waxay ka cabaaniin biyo baa waxaa loo keenay mar baa xo- waxaa loo keenay qolada een, abaaraha mar waxay u keentay biyo adigoo een, bartanbadooda biyahaasi way waa loo qayb qaybiyey dee dad iska ooman oo aan barked iyo wax ku shaqeynayn maalin walba waxay noqotaa in loo dhaansho Een, intaa wax- intaasaa soo gaashi soo gaadhay Een, maamulkuna wuxuu usoo diray mar afartan iyo shan booyadood iyadana Een, intaa dhiba- biyahaas ay adigu koley wax kaa cabaanin waxa kaleeto de waa wixii ilaahay uu ilaahay baa u maqanayo wixii islaamka ilaahay wax ugu soo jeeday hadda marka dadkaasi xaaladooda waa sidee
waxaan ka shaqeyn karno maaha waxa weeye waa u tagnay een, xagga caafimaadkii baa ugu taran oo waxa weeye dadkii waxaa ku jirta qandho waxay ku jirta kuud kudukuudshe waxaa ku jirta shuban waxaa ku jirta een, nafaqa darro umulo aan xoola haysan magaaladana aan deganayn oo een, caruur waxba loo waayey dee waxaan tagnay aan cusbitaalka waan tagnay waxaan u barbaari lahay waa laga barbaaray way siiyeen maalin idin yar dawaaba ka qaadnay oo aan lasoo marmaray Een, hadda dhirta ugu daray waxa weeye dadkii waa soo guuray oo barkacyaasha ah waxaa ugu daray waxa weeye waa xagga een, caafimaadka waxbarashadu bal wax kastaba hala baakeeyo oo mid xilligeeda hala gaaray hadda noloshii sidii badbaadada si u badbaadi lahay waxbarashadu waa xilli badan waayahay idinka ka maamul ahaan maxaa tallaabaad qaadeen oo dadkaasi aada gaarsiiseen tirakoobka marka laga yimaado inaad soo tirakoobtaan Een, waxaanu een, de waa u qayla dhallaaminaa annaga hadda maamulku degmadu een, meesha laami male saan horeyba u sheegay oo dakli ma soo galo Een, laakiin waxaanu qaban karnaa waxa weeye inaanu wixii markaa ugu liita inaanu soo qaadno oo aanu soo xidhano ama cusbitaalka keenno ama aanu ka qayla dhallaamino oo aanu hay-adaha iyo dawladda iyo dadkao dhan aanu u qayla dhallaamino iyo jaaliyadaha iyo inaan u qaylino ayo haddii aan waxaan qaban karnoba dee waa way ka badatay wax ka batay wey anagu dhaqaalo badana degmada ma u soo galo Een, laakiin waxani waa anaga waaba naga tan badan yahay maanta waxaa moodaa inay dawladda puntland ay ka tan badantay dhibaatada hadda jirta ma jiraan marka dad xoolo dhaqato ah oo deegaankaasi ah oo usoo naqraacay deegaanada ay roobabka ka dhaceen ee bari a way jiraan laba meeloodba waa ay u naqraaceen waxay u naqraaceen bari gobolka bari iyo gobolka sanaag qayb ka mida oo ilaa laasqoray ceelaayo dhulka xeebta ah dad u naqraacayo buuraleyda baa jira oo dhulka iyaguna u naqraacay waay ma ka warhaysaan marka qoysaskaasi Ah, waa laga warhayaa oo dhibaatooyinka ugu badani waanu ka warhaynaa waxa weeye waa wa- waanu warhaynaa waxa ha- xagga haraadka Een, xagga waxaa jirta kuwo badan oo guuri waayey oo aanu loo ururiyey ama aanu wax badan xil iska saaray ama dhul badan la hadalay inay ku guuraanin aan raro kuwaana waan raray hadda afartan iyo iyo saddex ishuur roobku daayahay Een, toban cishu ka hor kuwaan raray oday waxaan kugu dhibaya oday odayaasha ka mida baan kugu dhibay waa halkan waxaa la yidhahda xuseen waraab cabdi
Een, odayaasha deegaanka ka mid ah xuseen hawa oday odayna waa nin dhalinyaro xoolo dhaqataana waa waayahay een, intaa ka warhaysa bal ka waran een, baaxadda abaarta xuseenow iyo dadkaasi dhibaatada heysata maxaad adiga indhaha kusoo aragtay walaalow anugu nin xoolo dhaqataa baan ahay sidaa haddeer xogay uu telefoonka igu dhiibay waxaan joogaa dahar baan joogaa abaartu hadde xad malow maanta waa la socotaayo siddeed iyo tobanka gobol oo soomaaliya wax meel meel ka liidataa ma jirto meel meel ka dhiman ma jirto anigu haddeer hal bil ka hor reer baan rabo degmada dhaxar ka raray waa gartay waxaan geeyey meel la yidhahdo xumbays waxay ka xigtaa koob iyo labaatan kilomitir bay beri ka xigtaa waxaan kaaga warramayaa ummadda halkaa haddeer aan sheegayo nala degeni ee kuu sheegi maayo galmudug iyo somaliland iyo puntland iyo meelo kaloo haddeer aan xasuusnayn baa nala degan degmada xumbays kole siddeed iyo tobankii gobol oo soomaaliya dee been sheegi maayo xagga koonfureed iyo wixii galmudug ka sheegay war maayo laakiin intaa ka halkaa ugu dhantaa saaka waa gartay
baahi waa qabaan oo waxay qabaan in dadkaasi waa soo guurto gaadiid ma haystaan baabuur baa intuu quba ka dhaqaaqo oo ma garanaysaa annagu weliba waa u dhaweyno gaarigaanu annagu halkaa dhahar ka qaadnay xumbays wuxuu u socday toban saacadood buu gaariga saaraa dhulku dhul biyala maaha dhul magaalooyila maaha cidimo taageerinoo dee awal rajadii boqol kiiba sideetan ay liiteen dee saaka waa dhaamaano wixii ay keeneen waxbuu uga cunayaan laakiin baad kale oo dadeed oo dadeed iyo biyo midna ma leh taageero waa u baahan yihiin taageerada koowaadna hadda ilaahay baa laga helaa laakiin dee tii bini-aadanka kolla weli ma hayaan marka xumbaas waxaa ka wadaa daruurtii yareed ee meelahaas ka da-day baa ka da-day marka dadka isugu soo hayaameen miya xumbays wey haa dadku waa isugu soo hayaameen soomaalidaana ku dhan lama oran karo degme heble iyo degme heble soomaalibaa maanta wada joogta xumbays
waaya marka daaqsinka laga yimaado dhanka biyaha bal ka wara dadka xaggee biyo ka raadsana
dee anigu nin dhulka aqoon u le baan ahay oo halkaa bari waxaa naga xigta ceel la yidhaahdo isgurasaar oo biyo badanna aan lahayn oo dee iska jiraaya ceel la yidhaahdo dhuudo oo dee isna intii aan baabuur un baa lagaga soo dhaansan karaa bini-aadan ma gaari kare ceelka saddexaad waa xumbays oo meen kuu sheegi maaye somaliland iyo puntland dadkeedii wada dul joogo oo isna riig hal matoor oo keliya meeshaas waa gartay
marka dee adigu uun maamulka puntland waa maqlaayay biyuu dhaamiyaa ma soo gaarin xumbays laakiin ereyadaa xidhiiro iyo isku shuban dee intaa ma garanaysaa xagga gobolka bari naga sii xigta ma wax soo gaareen waa maqlaayay biyaa dee abaartu noocaas ay leedahay haddana waxaan ku sugnahay dhaxar xalay waxaan la joogay geel meel magaalada lix kilomitr galbeed ka xigta iska daa wax kale haadunkii baanu isku celin weynay oo dhuwaagii baa goortii aaskoobisay baaqulibaa afarta koora naga soo galay oo dee abaartu noocyadaas ay leedahay caafimaad hadday tahayna xogayahoo iga wargalsan baa noocay tahay baa kaaga warramay waayahay marka qoysaskaas aa sheegtay ee xumbeys isugu yimid cadadkooda intee gaarayaan ka odayaalahaan idinka haddaad ka warhaysaan oo odayaashii dadkaasi degsiimada kusoo guuray oo kusoo hayaamay ka shaqaynayay sidii dadkaasi meel loo dejin lahaa
wallaahi tirakoobkooda hadde haddeer anigu saaka nin kuu carrifi kara mahayo dee ilaahay unbaa garanaya waa soomaali darkeed laakiin nin maa yaro oo fiican oo magaalada xumbays layahayo dad odayaal ka abaajiro oo xisaabtooda mar baan anagu isku daynay dadka hadal qiyaastii inaan weydiino waa un dhowr boqol oo kun oo reer baa isugu soo guuray dooxada xumbays iyo kodmo iyo maygaag iyo eriyada ceel la helay ilaa sarmaan tuulo lagu sheegayay anigu xisaab ma gaarin lama xisaabi karo dee waa wax xisaab beere weeye walaal
waayahay adiga qoyskaaga bal ka waran saameynta abaarta ee ku yeelatay
wallaahi dee saameynta abaarta ku yeelatay ilaahay baa waxaa ka doonayaa ari ilaa lix boqol oo neef ah aan haddeer dagadii daga kaga qabanay saddex meelood inay joogto waa malaynayaa yacni sidaasay gaadhay waana reerka maanta soomaaliya dadka jooga u lada weeye wararka ayaan ku guda jirnaa ku saabsan abaaraha ee akhyaartana dhegaysanaysaay qaar ka mid a dhallinyarada magaalada garowe caasimadda puntland ayaa ku dhaqaaqay ololo ballaaran oo ay ku nadiifinayaan xoolaha baktiye ee saaran gaadiidka markaasi lagu soo daabulayo dadka reer guraaga ah wejiga koowaad ee ololahan ayaa ka bilowday banaanka bari ee magaalada garowe waxaana maanta gaaray buundada dooxada jantaale oo u dhexaysa deegaanka sunijiif iyo labiiy labaatanaad dhallinyaro fara badan qaar ka mid a dhallinyaradaasi ayaa ka warbixiyey sababaha ku dhaliyey inay u istaagaan hawshan adag maanta waxaan usoo usa ambabaxnay olole aan ku qaadayno laamiga iyo dhinacyadiisa ariga baktiga oo yaalla oo ay sabab u noqdeen xoolaha halkaa ka soo qaxay oo reerka halkaa laga soo guuriyey marka ay xoolaha gaariga ku wadaan neefafka baktigaa gaariga dhexdiisa ku baktiyey waxa ay ku tuuraan laamiga sidaas daraaddeed annagoo aan hay-ad wax ka doonayn annagoo aan dawladda mataqaana xagga kaashi dhalinyar ahaan isku kaashanay baanu shaqadaa isku xil saarnay saakaanu usoo baxdaxnay hadeerna duhur bay nagu gaadday ilaa xilligaa waa joognaa waana sii wadaynaa haddii alla idmo insha allahu tacaala waxa waxaa qabtay waa dhalinyaro ayagaa isku xilqaamay ayagaa awoodooda tas- dadka tusay waxayna tusaale u u tahay cid inaanaan waxba uga baahnayn inaan waddankeenna een, wax allaale wixii dhibaato ku inaanaya ka qabno neefka baktiga oo halkaa yaalloo fuuray dhowr dhibaato buu keeni karaa waa dilaaci karaa cudurkii ka soo kaca magaaladu soo geli karaa shil baa ka bilaabi karo hadda neefkaas arigii een, gaarigii ka leexo isdhaha dhinac buu u dhacaya kii mar isdhahana laf buu gaariga wataaya ku banjarinaya dhibaataa ku imaan kadha dhibaatooyinkaasoo dhan annagoo u jeedna baanu hawshaa qabanay waxa weeye aad iyo aad bay u mahadsan yihiin dhallinyaradaa inta fikirku ka soo dhashay inta xoogooda een, tabarucaadka ilaahay dartii ummadooda wax ugu qabatay aad iyo aad bay u mahadsan yihiin aan meesha aan joogno ay tahay janteela oo aan ka soo dhaqaaqnay garowe tan iyo garowe tan iyo halkaan waxaan usoo dhaqaaqnay ma ahan inaan lacag ku doonayno ma aha inaan ninna wax kaga doonayno inaan dalka iyaga nadiifino anagoo dhallinyartii magaalada ah ayaan ku talagalnay insha allahu tacaala hadda waxaan nimid janteela insha allahu tacaala waana sii socon doonaa inta awoodayadu gaarto
barnaamijku waa caawiya daljir aniise cabdiraxmaan faarax oo ah hooyo dhashay gabar toban sano jir ah oo dhowaan garawa ku geeriyootay kadib markii ehelkeedu sheegeen in la kufsaday ayaa waxa ay ka hadleen xaaladda gabadhooda ay soo martay iyo kufsiga loo geystay haddaba aniise cabdiraxmaan waa hooyada dhashay gabadha dhimatay waxay raadiyo daljir uga waranta siduu kiiskaas u dhacay iyo in la sii dayn doono qofkii dembigaasi lagu tuumayey oo gacanta laamaha ammaanka ay ku hayaan cabdixakiin xuseen xasan ayaa hooyadan ka waraystay siday wax u jiraan walaal aniga waxaa la dhahaa anise cabdiraxmaan faarax maadaama aan ahay hooyo dhiban gabadhaydii baa la dilay waa la qabsaday dhimashadiibay u dhimatay saas oy tahay saddex beri bay tallaagada iigu jidhay maadaama ay tallaagada iigu jidhay dowladda waxay tiri gabadha caddeynteeda waa la hayaa ee gabadha aas saas oy tahay in hadda gabadha kiiskeeda meel uu iigu cadyahay ma jidho isagoo ninkii ii xiran kabacdi aan ogahay in la ii xiran iyo dowladda ii xireen baan waxaan baan aniga walaalkiisoo sideed iyo toban jira nabar igu dhuftay nabarkii baan sakaraad u ahay dhakhtar baa la geeyey rifeeta stationka waa la iiga soo jaray combyuutar baa la isaaray maadaama ay saa tahay baan hadda waxaan ka war helay shalay ninkii oo ii xiran ninkii in lasoo furay oo kitaab la mariyey kitaabka marka dowladda waxaan ka codsanaya oo dadka islaamka ka codsanaya maxkamadda islaamka sharciga islaamka maadaama hooyo dhiban aan ahay ninkaa in la ii mariyo saas oy tahay baan amnigayga hadda qaati bilaahi ka taagana oo ilmihii iskuul ii aadi lahay oo dugsi ii aadi lahay oo maalin walba kuray sideed iyo toban jir toddoba iyo toban jir ilaa gabdho ilaa hooyadii wiilka dhashay la iisoo baxaya sababta waxay tahay see u hadli kadhaa maadaama gabadhii dhimatay see u hadli kadhaa dadka u ogeysiin kadhaa see stationka u marisay see goolo caafimaad u marisay see warqado u gudbisay saas iskaam u geysay waxyaalo badan baa laygu haystaa maadaama hooyada- laamaha ammaanka ma la socodsiisaa waan u haa ribood baa xitaa iga qoran laba warqadoodu riboodaa iga qoran aan geeyey markii lay dilay bay stationka askartii baa xitaa guriga iigu timid oo i qaaday
kitaabka jaamaca haddii la mariyey qofkii falkan geystay miyada ku qanacsaneen adigu in kitaabka jaamaca la mariyo qofkii kitaabka jaamaca maya waan ku qanacsanay laakiin waa in loo wada dhan yahay adduunweynaha iyo dadkoo dhan ay ogyihiin
mas-uuliyiin baa galay ee, gabadha ehelkeeda uu ka mid yahay sida aabaheed iyo adeereedeed oo kale ee, iyada arrintooda maxay maxay ku dambeeyeen maxay iskula qaybsadeen aniga gabadha aabaheed iyo adeeradeed maadaama anugu aan hooyadeed ahay oo anigu aan korsaday wayna ila korin wayna i ka warqabin saas oy tahay gabadhayda dhibti ku dhacday oo ku la kufsaday oo la dilay oo anigi la dilay oo lay dulmiyey waxaan sharciga islaamka ogolahay kitaabka in sharciga islaamka ninkaas la ii mariyo gabadhayda siday u dhimatay in qaabteeda la mariyo baan anoo ogolaha waxaan codsanayaa oo codsiga waxaan u diranayaa madaxweynaha iyo dadka islaamka dal iyo dibad jiro arintaa inay wax ka qabtaan oo ila arkaan oo ila farageliyaan hooyo dulman baan ahay meelaan galaan la ahay meel amnigayga aan kusugo ma joogi in arintaa wax la igala galo baan rabaa gabadhayda hadda labaatan iyo laba beri faadimo cabdul abshir toban jir xaafadda uu ka dhacay hodan weeye saddeed soddon iyo lix qof oo makaartiyaala xitaa haynaa oo gabadha markay dhimanaysay markay arrinta ku dhacday dugsiga markay ka timid kulli dariska aan ku orday rag iyo dumarle aan waraysanay oo gabadhi aan ugu yeeray oo la waraystay oo oobiga la geeyey oo warar laga qoray saas oy tahay gabadhayda kiiskeeda ay caddahay baa la qariyey haatan warka ah in lasii deynayo qofkii falkan geystay maxaad ka ogaateen waxaan ku ogaanay shalay aniga reerku waa isla deganahay maadaama shalay aana ka warqabin odagayga ayla soo hadlay wuxuu yiri wiilka waa sii daayay kitaab baa la mariyey kabacdi banaanka ilmo yaroo aan dhalay afar jira baan u soo doontay mise wiilka hooyadiis iyo walaalihiis durbaan bay tumanayaan mashaxaradda tan iyo xalayna xaflado iyo adduun bay deganayeen saasaan ku war helay daraaddeed baan idaacadda usoo aaday arrintaasna waxaan rabaa adduun weynaha in wax la igala qabto
hagaag ardayda jaamacadda bariga africa farac boosaaso ayaa ku wareejiyey guddiga dhismaha waddada ceel daahir iyo ceerigaabo lacag dhan sagaal kun saddex boqol lixdan iyo labo warbixin amuurtaasi ku saabsan waxaa boosaaso ka soo diray xasan haykal lacagtan oo cadadkeeda ay gaaraysay sagaal kun saddex boqol lixdan iyo laba doolar ayay ardada jaamacadda bariga afrika ee magaalada boosaaso waxay ku wareejiyeen guddiga dhismaha waddada ceel daahir iyo ceere gaabo waxaana uu kulankan uu ka dhacay hoolka shirarka ee jaamacadda bariga afrika ee magaalada boosaaso wareejinta lacagtan ayaa waxaa goobjoog ka ahaa guddoomiyaha dhismaha waddada ceel daahir iyo ceere gaabo guddoomiyaha jaamacadda bariga afrika iyo sidoo kale ku-xigeenadiisa iyo guddoonka waxbarashada ee gobolka bari gudoomiyaha jaamacadda bariga afrika dictor aadan sheekh doonnah oo ugu horreyntii goobta ka hadla ayaa guddiga dhismaha waddada ceel daahir iyo ceere gaabo ku wareejiyey deeqdan ka timid ardada jaamacadda bariga afrika waxaana uu guddoomiyaha uu intaasi uu ku daray in ardada jaamacadda bariga afrika ay diyaar u yihiin mar kasta ka qayb qaadashada dhismaha waddada ceel daahir iyo ceeri gaabo marka laga reebo duruufo yaryar ah oo ardada soo wajahay
tacno weyn oo ah inaad maanta aynu ku kulan halkan annagoo sidii ballantu ay ahayd rabna inaanu guddoonsiino guddoonka waxbarashada iyo guddigaba ka qaybgalkii ardada jaamacadda bariga afrika xarunteeda boosaaso ee kaga qaybgalaysay dhismaha waddada ceeldaar ceelgaabo runtii markii aanu hawshaa gelaynay oo baaqu noo yimid oo ahaa in ardada laga ururiyo dhaqaalaha waxaas lahayn xoogaa aad ma kala kulantaan culays oo dadku iska jecel in wax la siiwo iska jecel laakiin wax laga qaado nina ma jecla yani waxaan waxyaa noogu wareegay waxaa ka mid a bilaash waxaa bilaash nooga dhigayo kaa naga dhimo iyo waxaa waxaas aad bay kala noqotaa muxuu ahaa sidoo kaleeto oo maadaama ayan arrimaha akaadamiga ku jirin oo hore u socday inkastoo de xegsiban markastaba waajibheed iyo muxuu ahaa wadanimadu arrimaa xoogaa kala kulanta maasla laakiin tii wadada runtii wax muran iyo hadal iyo kamagan keenin laga yaaba qof duruufa haysato inuu yidhahdo muxuu ahaa doolar baa ga dhiman iyo waxbaa siigaa iyo laakiinse arday waxay muujiyeen runtii xamaasad aad iyo aad u ballaaran marka runtii waa qiyaasi karaynaa waana dareemi karaynaa faa'iidada weyn uu leeyahay wadada tanu waxaanu jecelnay insha allah inaanan ka harin inta ay socoto haddii la yidhaahdo ama ha ahaato macallimiinta ha ahaato ama ha ahaato muxuu ahaa ardayda ha ahaato ama xataa jaamacaddu iskeeda badjetkeeda ruuxiisa waxay kaga dari karto inay kaga darto haddii la yidhahdo dhankiisa waxaa isna goobta ka hadlay guddoomiye ku-xigeenka jaamacadda bariga afrika maxamed maxamuud ciise awaawe waxaana uu sheegay in ay ku faraxsan yihiin ka qayb qaadashada ardada jaamacadda gaar ahaan qoondada kusoo aaday dhismaha waddada ceeldahri ceeri gaabo
dabcan annaga iyo guddoonka waxbarashadu markaanoo kaleeto isku bahbaan nahay oo waxa aan wareejinaynoba iyagu mas-uul ka yihiin oo hawshii iyaga qoondadoodii wey qoondadii waxbarashada puntland qayb ka mida wey waxaan aan maanta wareejinayna marka annagu kale dabcan isku dhinac baan nahay waxaan ku faraxsan nahay maamulka aad baan ugu mahadcelinaynaa waxbarashada degmada waxaan ku faraxsan nahay ka qayb qaadashadaas aad baan ugu faraxsannahay waxaana isleeyahay mararka haddii natiijooyinka hadda intaan aragnayba aada loogu sifarxaya haddii natiijooyin qurux badan ay meesha kasii dhashaan dadka qayb aan hadda waxba lagu qoondayn inay oran doonaan waxaana lagu qoondayo iskadaa kuwa hadda wax lagu qoondeeyey inay oran doonaan sababtoo ummadan waxa ugu weyn oo ay ka sheeganaysaa waxay waxay ka baqayaan waxa kan wixii meesha la rabay inuu gaari waayo bis haddii arkaan wixii meesha gaaray qof walba waxiisu huraya guddoonka waxbarashada gobolka bari cabdilaahi xaashi abshir ayaa guddiga waxa uu sheegay in lacagtan ay ardada ku wareejiyeen guddiga laga soo ururiyay ardadaha semesterka koowaad ee jaamacadda bariga afrika ardadana ay mar walba heegan u yihiin ka qayb qaadashada dhismaha wadada ceeldaahir iyo ceere gaabo iyo sidoo kale dhismaha dalka
runtii heerar badan ayay soo madhay annaga iyo guddigu waa iska warhaynay bahda waxbarashadu arrintan lacag wareejinta imaanta bariga africa ay ka mid tahay qoondadu heerarkii soo madhay waxaa ka mid ahaa in digreetooyin badan ay kasoo dababaxday mid madaxweyne mid wasiir ilaa ay guddigu balqaabkii farsamo ee hawshan lacagtan loo bixin lahaa laysla meel dhigay sida tan hadda inoo kacdo semesterka koowaad in lacagteedii la bixiyo ardaydana laga ururiyo saas waxaa loo yiri maadaama ay culayskii ardayda iyo laysyiri bal in wax loo kala fududeeyo in labada semester arday walbaana uu semesterka koowaadna lacagta bixiyo qayb semesterka dame ee bisha sabsata- shanaadna uu qaybta kala bixiyo saas oo kale iskooladuna qoondadoodu iyadana saas oo kale ayay ahayd oo dugsiyada sarena afar dollar in laga qaado meel fiican ayay maraysaa waatan maanta aynu halka u fadhino inaynu lacagta qiimaha leh inaynu wareejino anagu iyo jaamacadda bariga afrika waxaanu nahay bahdii waxbarashada waxaa aada iyo aad marka farxad iyo sharaf noogu ammaanta inaynu ku wareejino lacagtaas semisterkii koowaad laga ururiyay ardayda waxaan u mahad celinayaa dhammaan cid allaale ciddii ka qayb qaadatay soo ururintan ugu horeeya guddoomiyaha jaamacaddu ilaa waxa weeye cid walba oo gacan ka geysatay waxaan kaloo mahad celinayaa ardaydii sida uu guddoomiyuhu sheegay sida waxa weye aada u dhiiran kalsoonida leh lacagtaad ku- ku ururisay kuna bixisay inay waxa weeye ay meeshii ugu talagaleen inay gaadhay gabagabadii guddoomiyaha dhismaha wadada ceeldaahir iyo ceere gaabo cali ceelaanyo ayaa dhankiisa waxa uu ka mahad celiyey ardada jaamacadda bariga afrika lacagtan ay maanta ku wareejiyeen waxaana uu sheegay in ay mudan tahay in la xuso dadaalka ay muujiyeen maanta ardada jaamacadda bariga afrika isagoona ku dhiirigeliyey ka qayb qaadashada dhismaha dalka
runtii waa munaasabad aada iyo aada qaali u ah oo aanu ku faraxsannahay in aan maanta kambaskii jaamacadda bariga africa aanu u nimaadno si aanu u guddoonno lacagtii qaadhaan ahaan ay uga qayb qaadatay jaamacadda bariga africa ee dhismaha waddada caldaahir carigaabo annaga oo runtii yacni aada iyo aada uga mahad celinayna in inta ballan la qaado dabadeedna la oofiyo oo xilligii lagu ballamay jaamacaddu oo ay ballan qaaday inay hawshaas semisterka koowaad ay raacsiinayso dhaqaalo ururinta ee imtixaanka semisterka oo ahayd bishii janawari ay waqti hore nala soo xiriireen oo diyaar gareeyeen muddada ay agtooda weliba diyaar ku ahayd ee laakiin la raadinayay waktiga ugu munaasabsan oo maanta noqday in laysu imaado oo xafladeedii aan kambaska jaamacadda aan ku qabanno haddii alla idmo lacagtu marka la eego dee mashruuca iyo inta uu yahay waynu garan karaynaa waxa ay noqon karto laakiin macna ahaan bay waxay noo samaynaysaa macnaa aada u weyn in ardaygii reer puntland ee soomaaliga ahaa uu dhulkiisii iyo dalkiisii horumarkiisa iyo jiilasha soo socda siday u noolaan lahaayeen isagoo aan weli mushahar qaadan oo ku shaqaysan aqoontiisii uu ku darsado biilkii noloshiisa inuu intuu qaado waddankiisa wax kaga maalgeliyo runtii macno aada u culus bay annagana noo samaynaysaa ardaygana u samaynaysaa waxayna abuuraysaa in moralka ay dadkaasi ku koraan uu noqdo moral aada u hagaagsan oo dad waddankoodii dhistay oo wax qabsanaya oo waxaanaan anigu qabsaday oo wax ku leeyahay beri ka maalin odhanaya jaamacadda bariga afrika oo ka mid ah jaamacadaha ugu ballaaran dalka gaar ahaan ardada jaamacadda ayaa mar walba ah kuwo heegan u ah ka qayb qaadashada dhismaha dalka gaar ahaana sida dhismaha waddooyinka iyo sidoo kale gurmadka loo fidinayo dadka ku tabaaloobay abaarta ka jirta deegaanada puntland xasan heykal idaacadda daljir boosaaso
guud ahaan inta ayaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii caawa iyo daljir anigoo maxamed cabdi maxamed lakima ayaa barnaamijkeeda la socodsiinayay intaan barnaamijkan oo kale ah ku kulmi doono nabadgelyo